bismillaahiramaaniraiim ku horeyso idin salaamaya marka labaad anaga maamulkeenu iyo dawladda federaalka wafdi ka socda oo halkan hadda jooga oo xildhibaano ah baa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu dhexmaray wadahadal waxay ku heshiiyeen in maamulkeenu iyo dawladda federaalka ay furaan wadahadal isku ay isku fahmayaan ayaga dhexdooda si markaasna maamulka anigaan hogaaminayo wuxuu go-aansaday asna inuu maaragtay anfidiyo gobol wadahadal loogu baaqayo dhammaan qaybaha siyaasadda kasoo horjeeda fikirkan lixda gobol laga bilaabo maamulkan kumeelgaarka jubba iyo labadan abaabulka dhismaha saddexda gobol ay wado oo gudaha baydhabo ay maaragtay ka wado in aan wada hadalno oo dadka lasu keeno oo wixii fadgalano iyo dhibaato keenaayana la joojiyo maxaa la yidhaahdaa gugashaas ayaan fidinay annaga waana ugu baahinay markii anagiyo maamulka ee qolada dawladda aan ku heshiinay arrintaas ida ah waxaan u gudbinay go-aankeeni anaga keeni baarlamaanka federaal baarlamaanka goboleedka koonfur galbeed baan u gudbinay shalay buu baarlamaanka ku shiray arrintaas ida ah baarlamaankana wuxuu go-aamiyey oo ansixiyey go-aankii annaga aan qaadanay maamul ahaan buu ansixiyey in gogushaasaytu oo maaragtay cid kasta loogu baaqo ay maamushada dawladda maxaa la yidhaahdaa gudoogada koonfur galbeed taas waa maaragtay brofeska annaga hadda aan sameynay waa garta midaan midaan doorashada ay wadaan qolyahan iyo warqada lasoo qoray annagana ma khusaysa arrintaas idaa arrintaas waxaa khusaysa mas-uuliyiintii lasoo qoray warqada waan aragnay hadda way hortaallaa waxay yidhahdeen laba toddobaad wax dhaqdhaqaaqa lama samayn karo marka ciddi u socotayna anaga ma ahan anaga maamulkeena waa dhismaha wuu jiraa marka laakiin wuxuu diyaar u yahay oo baan u jeediyey in maaragtay labada dhimacda iyo jubba iyo waxda dhaqdhaqaaqa ku socda gudaheeda ku socda iyo cid kastaba inuu la hadlo gubisheeda iyo ayaa u fidsan dhaqdhaqaaqaas wuu ka socdaa meelo badan waana la soo dhaweeyey runtii hadda aan hogaalku ahay dad badanaa soo dhaweeyey marka mudane madaxweyne wadahadalka aad sheegtay in dowladda federaalka xildhibaano ka tirsan aada la furteen ilaa iyo hadda maxaa natiijo ah oo kasoo baxay
runtii waxa weye waxaan usoo dhaada tikbarkii horeyso waa la soo dhaweeyey oo shacabkii baa soo dhaweeyey weliba maamulkeydii way soo dhaweeyeen in maaragtay la fidiyo gobol oo dadka lala hadlo oo dadka maaragtay la qanciyo wax loo sheego oo maaragtay fikirkooda la dhageysto marka faa'idada ugu weyn ilaa hadda soo baxay waxaa weeye soo dhaweyn lasoo dhaweeyey oo runtii in maaragtay meeshii gacanka hadal iyo dhibaato dheereed in dadka ay wada hadlaan
waa garta marka maamulka kumeel gaarka ee kismaayo ka dhisan oo axmed madoobe uu hogaamiyo waxaad sheegtay in wadahadal aad ugu baaqdeen oo baydhabo ay yimaadaan wax jawaaba oad ka hesheen ma jira
runtii ma anaga baydhabo inay yimaadaan ma dhihin laakiin waxaa nidhi in la wada hadlo oo maaragtay inta aan maaragtay go-aan la qaadan in la wada hadlo gubasheedaan fidinay macnaheeda waxa weye marka arrintaas inta waxaa inta badan aan ku reexinay dhanka dawladda in ay garwadeenka noqoto ama anagaan isfahano marka jawaabo waa jiraan runtii laakiin weli waxbaa qabiica oo wax borsees ku jiro waayo oo hadalada dad madhexmaray way jiraan oo maaragtay arrintaasayto axmed madoobe kuwa dad maaragtay xareeriy oo ku agdhowdhow oo dadka maaragtay gruubkiisa ah waa jiraan marka waa sugeynaa xilligii iyo meeshii lagu kulmi lahaa laakiin maamulka kumeel gaarka horey waxay u sheegeen inay taageersan yihiin dhismaha maamul saddex gobol ka kooban oo baydhabo lagaga dhawaaqo soo maaha
markii hadallada way badnaayeen wixii lisdhaafsaday aad ay u badnaayeen laakiin waxaan laga fursanaya mar weliba in la helo shacabka rabitaankiisii la helo marka waa waxaan aaminsanahay inay hadda fikirkaan hadda anaga aan jeedinay aysan ka hor imaaneen oo maaragtay soo dhaweynayaan hadda alle madoobe nunow maamulkaaga lixda gobol haddii uu magaalada baydhabo iyo guud ahaan bo- lixdaasi gobol ka taliyo sidee shir maamul kale loogu dhisayo baydhabo looga furaya amaba uu uga soconaya
waankan usuunta warta anaga maamulkeenu wuxuu marayaa hadda processkiisii ilaa iyo dhismihiisii sanadii darbuu socday ilaa siddeed bilood iyo dhowr maalmoodna wuu wuu jiraa dhismihiisii qaabka aan ku socdayna wuxuu ahaa saan usuuntihiin qaab maaragtay dowladda nafteeda maaragtay aan gacan ka geysan beesha caalamka gacan ka geysan maxaa la yidhaahdaa isku tashi shacabka ka yimid ayuu ahaa kaas buuna ku socdaa marka shacabka ma go-aansan inuu isaga dhexdiisa islaayo ama dad dilo waxa weeye sistamka inuu ahaado mid dimuqraadi ah oo ummadda waxay rabta sheegato waa la socotaa barnaamijyo tiro badan baa la sameeyey oo ummadda ay ku muujinayso waxa ay rabto iyo waxay diidan tahay marka taas waxay ku cadaynaysaa annaga nidaamkan inuu yahay mid dimuqraadi ah oo shacabka xur u yahay wax alla wuxuu rabo inuu sheegto inuu maaragtay u samaysto oo maaragtay si dimuqraadi ah waxa ay ku socdaan marka aqlabiyadda mar walba la tixgeliyo oo la raaco saa daraaddeed marka kuma talagelin inaan wax dilno weli annaga kuma talagelin gacan ku hadal waa midda hadda goosha aan u suganay in wax kasta oo cid kasta ay wadato dee annaga inaan wada hadalno
laakiin adinku qudhiina dhowr jeer baa la idinkugu baaqay in maamulkan saddexda gobol aada soo raacdaan maadaama saddexdaas gobol maamul kumeel gaara oo dowladda federaalka ay aqoonsan tahay uu ka dhisan yahay adinkuna baay bakool iyo shabeellaha hoose aada wada dhisataan maxaa ilaaya hadda go-aankaas garabkiinan aada u diidantihiin
israac marka ay tahay sideeda waxaa la raaca wax jira ayaa la raacaa laakiin wax aan jirin oo maaragtay abaabul ah lama raaca waxa weye marka wax jira ayaa israaca waxa weye maamul jiro oona barbar socdo oo nala fil ah oo annaga israacna annaga wiima arkin inaan wada hadalno waayo waxa socda axmedmadow annaga inaan wada hadalno cidi kale wax ka dhabsatan inaan wada hadalno cidi kaleeto annagana wax baa nahay lana inaan wada hadalno wax walba inay wada hadal ku dhamaadaan ayagaa ujeeda ugu weyn ma aha maxaa la yidhaahdaa in maaragtay wax dhibaato keena la abuuro maaha in la wada hadlo ayaa furan waana furnay waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano oo la maqlo mawaaqif isaga ah lana taageero
maxaa marka ku baaqaysaa ugu dambeyn oo dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba aada u jeedinaysaa maadaama ergada ka qaybgelaysa shirka saddexda gobol ay sheegayaan in berito doorasho ay ka dhici doonto baydhabo
arrintii waxaan dhihi lahaa aniga dowladda federaalka waxaan dhihi lahaa dhibaatada iyo darbaleenka iyada dhexdeeda inay xaliso marka horeyso marka labaadna rabitaanka shacabka inay mar weliba tixgeliso ay taageerto beesha caalamkan saasa lamid ah inay maaragtay shacabka ay taageerto waxa uu asaga samaystana ma tixgeliso oo lala shaqeeyo shacabka la tixgeliyo ayaan ugu baaqi lahaa maxaa la yidhaahdaa shacabkana waxaan ugu baaqi lahaa qaamado inaan la kala gelino israaco la tashado oo laisu tanaasulo oo laisu samro wax la wada qabsado oo lagu wada shaqeeyo horumarka dalka oo shacabka asaga isku tashado dowlad adigoo oo mayal adag oo dhaqaalaheedu adag yahay amnigeedu adag yahay siyaasadeeda caddahay lama hayo runtii waxa ka dhacay waa la socotaan muqdisho marka saa daraaddeed shacabka inuu isku tashado ayaan ugu daaqayaa oo gacmaha isqabsado